about Puffy. Some of the other winners from the night, Jasmine Sullivan.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba afrikada bari saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa kuudii iyo barkii duhurnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegeysan doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyaro noloshooda ku maareeya iibinta qudaarta
liinta alxamdulilah dhulka lagu barbaarna waa la soo bixinaa caagadaa la gelinaa ka bacdii caagadaa marka la geliya godaa lasii gelina lagu waraabanaa markay toddoba beri ay joogto ama bil ay joogto umush ay ka baxda ka bacdi lasoo qaada dadka lagasii iibinaa calaa halka geed laba iyo bar waa la gadaa saddex waa la gadaa saddex iyo bar waa galaa saad iyo jeer geedka inta macnaha weynigiisa uu egyahay inta oo goosan kara qiimihiisa telefoon waa ligala soo xiriiraa alxamdulilah xaafadaha beeraha iyo waxa dhan walba waa kala xiriiraa inta badanaa waxaa inta badanaa aan keena oon ka iibinaa hoteelada iyo beeraha iyo alxamdulilah guryaha iyo in badanaa alxamdulilah aan ka qayb qaadno si aan u qaadna inta badanaa
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareys ku saabsan sida ay waalidiinta u koriyaan carruurtooda waxaa kale oo aad maqli doontaan dhankii kaalimihii heesaha se yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horrayn doonaa warkii dowladda sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay ee kongo ayaa sheegay in jabhadda m saddex iyo labaatan ay ka soo cusboonaatay bariga dalkaasi aadna ay u hubaysan yihiin islamarkaasina u qabaysan yihiin taasi oo ah khatar sii kordhaysa kooxda m saddex iyo labaatan ayaa waxa ay haysataa quwad dabeed iyo qalab kuwaas oo aada u casriyaysan gaar ahaana marka la eego awoodda dabrididda dheer madaafiicda qoryaha daradoorka u dhaca iyo weliba rasaasta lala eegto dawiradaha ayay tiri hadal ay u jeedisay golaha ammaanka ciidamada kongo iyo ciidamada gaarka ah ee howlgalka xasilinta kongo ayaa ka adkaaday kooxda sanadkii labada kun saddex iyo tobankii laakiin bishii novembar ee sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatankii ayay kooxdu bilowday inay dib u soo kabato saraakiisha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa eedeyn dusha uga tuuray dalka ay dariska yihiin ee ruwanda iyagu oo sheegay in ay taageersan yihiin kooxdaas oo iyadu sheegtay inay difaacayso dadka tusiga ah ee laga tirada badan yahay ee ku nool bariga dalkaasi dowladda ruwanda way beenisay in ay wax xiriiri la leedahay jabhadda m saddex iyo labaatan magaalada beledweyne ee dhalinyaro ka soo barakacay abaaraha ka jira baadiyaha ayaa waxa ay ku shaqaystaan iibinta iyo beeridda qudaarta wariyana xuseen xasan dhaqane oo la kulmay dhalinyaradaasi ayaa warbixintan noo soo diray
maxamed axmed cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada beledweyne ayaa waxa uu gaarigacmeed ku wareejiyaa geedmuroodyo isugu jira cambe zaytuun iyo liindhanaan tallaalan si dadka ay uga iibsadaan noloshiisana uuga maareeyo geedahan abuurka ayuu geeyaa meelaha ay dadka ku badan yihiin sida suuqyada maqaayadaha iyo isgoosyada magaalada maxamed axmed cali ayaa waxa uu ka waramayaa qaabka uu geedahan u iibiyo iyo waxa ku dhaliyey in sidan uu u shaqaysto waxaan iibina waa geedo alxamdulilah barbaar oo geeda alxamduliin iyo cambi iyo baxarsaaf iyo intii ka dhexsa geedo ayu nooc geedahaasaan alxamdulilah aan ka shaqeeyo khibradeeda ee tahay marka hore dhulanku barbaar dhulka marka lagu barbaaray ka bacda dhulka laga soo bixinaa dhulka marka la soo bixiya bacyaala la gelinaa bacyaa lagu barbaarnaa godaa loo sii qodaa dhulka la sii gelinaa liinta alxamdulilah dhulka lagu barbaarnaa waa la soo bixinaa caagadaa la gelinaa ka bacdi caagadaa marka la geliya godaa la sii gelinaa lagu waraabanaa markay toddoba beri ay joogto ama bil ay joogto umush ay ka bacda ka bacda la soo qaada dadka lagasii iibinaa calaa halka geed laba iyo bar waa la gadaa saddex waa la gadaa saddex iyo bar waa galaa saad iyo jeer geedka inta macnaha weynigiisa uu egyahay inta oo goosan kara qiimihiisa telefoon waa ligala soo xiriiraa alxamdulilah xaafadaha beeraha iyo waxa dhan walba waa kala xiriiraa inta badanaa waxaa inta badanaa aan geena oon ka iibinaa hoteelada iyo beeraha iyo alxamdulilah guryaha iyo in badanaa alxamdulilah aan ka qayb qaadano si aan u qaadno inta badanaa sida qofka loo gadi karo qof kasta macnaha nin shan geedoo gadanaa nin laba geedoo gadanaa nin boqoloo gadanaa nin lix boqoloo gadanaa nin boqoloo gadanaa ninba tabirtiisa waxuu gadi kara qofkii xaafada joogana geedoo laba geedoo kaa gadanaa saddex geed qofkii beer rawana shan boqol lix boqol kun camaloo kaa qaadana maxamed axmed markii hore waxa uu ahaa xoolo dhaqato laakiin reerkooda ayaa waxay isaga soo guureen miyiga kadib markii ay abaartu la tagtay xoolihii ay dhaqanayeen aqoontiisa iyo shaqada uu heli karana waxay noqotay barbaarinta geedaha si dadka magaalada ay uga iibsadaan maxamed waxa uu ka waramayaa inta geed ee gaarigacmeedkan u saaran iyo sida ay dadka uga iibsadaan alxamdulilah xifradan ilaaha ii dhali wacna inaan wax oogu qabsado oogu shaqaysto waxaa nin walba ilaahay shaqo u abuuro u simin shaqadaa ilaaha ii abuuro inaan wacnaa alxamdulilah wax kusoo saarto adi yaraan soddon geedan walaa ay saaran tahay liinta adi sideed liinta sanad ama sideed bilood waa qaadanaya geedaha kaleenta saddex saddex bilood waa haa sanad saddex bilood afar bilood shan bilood si geedaha oo kale bixitaan badan yahay liinta oo kaleenta sanad waa la sugaa sideed bilood waa la sugaa waa kaa haddaba maxamed axmed iibinta geedaha ma ka helaa nolol maalmeedka haa alxamdulilah geedaha mar suuqa marba marna wacnaa waa la gadanaa marna ma la gadanaa marna alxamdulilah dalabaadaa soo baxaa dalabaadkaas alxamdulilah ulijeeddo marka aan u soo riixayo ina waxna liiga gato dalabna oo ii soo xirmo gaditaanka lix kuma xirna ee dad badan waxaa jirta ila xiriiro liinta bixideeda iyo jarideeda iyo alxamdulilah hadda joomba loo baahan yahay hadday buufis rabto iyo qaabiisha kale waa sii jira oo liintan oo sii dheer shaqo waxaan aan oo qabto alxamdulilah waa jirta si kale beeraha kole qudaarta soo saartaan kole kale waa qabtaa ooyo noocdee maas wixiiba beer ku eg waxaan la qaban karin ma laha inkastoo maxamed axmed uusan lahayn dhulbeereed geedaha lagu barbaariyo haddana waxa uu taageero ka helay nin ay saaxiibo yihiin oo u oggolaaday in beertiisa ay ku wada shaqaystaan maxamed ayaa dhallinyarada ku dhiirigelinaya inay isku howlaan sidii ay shaqo abuur gudaha dalka uga samaysan lahaayeen halkii ay ka doorbidi lahaayeen in baagamuundo ay iska ahaadaan beer aniga kumalilaaks alxamdulilah ina yar saaxiibi ane beera oo leeyahan alxamdulilah aan iskala kaashana wax kasoo saarna wax walba waxaa waay shaqadaas shaqada adaa abuuri karo alxamdulilaahi amnigaadan waddankaana haddaa ku kalsoonaato ina macaa wax soo saari kartid oo shaqo karaasi karta shaqo waa karaasi karta wax walba shaqada raadis iyo joodi iyo dadaal iyo waxay u baahan tahay in lismooji u baahan tahay laakiin dalka shaqo mala haddaa haddaa iska tagto iska tagto dalka dalka in dhibaato kale kala soo koonta laga yaaba laas waddankaada shaqada in ay taalo qofkii iga gadanaayo alxamdulilah geedka qiimo oo loo gado qofkii la soo siiba loo tilaalayan alxamdulilah qiimo kale inta guuna oo loogado loogu soo bixin oo loogu tilaala geeda cambiyi waxaa waay baxarsaas iyo liindhanaan cambaha waxaa la saddex waa la gadaa laba i barn waa la gadaa liindhanaanta iyo saddex waa la gadaa laba i barn waa la gadaa geedaha kale beedaan ayagan laba laba inta waa u yar baxarsaabka soo kaasa laba laba doolar waa xildhibaanka asna laba iyo tobanaa la gadaa qofka marka loo tilaalayo alxamdulilah qorshe kale guuna laga qaadaa tilaalka iyo gadataanka shaqo iskuma laha
tiro ka mid ah dhallinyarada dalka ku nool ayaa waxay mar walba ku fikiraan sidii ay shaqo abuur dalka uga heli lahaayeen halka sidoo kale ay jiraan dhallinyaro ka doorbida shaqo ay waddankooda ka raadsadaan in dalka ay ka tahriibaan iyagoo qiil ka dhiganaya shaqada oo weji aqoon dadka lagu siiyo xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhankii heesaha ku soo dhowaada codkii shariif cabdalla
shariif cabdallah ayaana qaadaya heestaasi waalidiin badan ayaa waxay ka qayb qaataan horumarinta caruurta marka ay koraan iyagu uu ku dhiirigeliya oo baraa siday u shaqaysan lahaayeen dulqaadka iyo diinta raxme maxamed suubane ayaa ka mid ah waana hooyo ganacsato ah waxaana ay ku horumartay dariiqii waalidkeed ay soo tuseen oo ay martay iyadoo haatan caruurteeda sidaas oo kale u tarbiyeysa
waalidku ninka dadaaluu jecelyahay haddaa may fahamtay laakiin waxeeyaan an waxaan oranayaa waalidka ubadkan fikradda xun haysta an waxaan oranayaa waalidkooga weyaan waalidkaa fikirka xun ku beeray waayo haddaan idhaahdo de waalidku kaxoo shaqa tag kaxoo cashir dhigo markuu cashirka dhigana waa kan dhiiri gelinayeen ee dabada ka wadeen cashir dhigo beri waad xaggaabad gaadh saan baad noqon de maanta markuu dhammeeyo shaqo haysan uu moraalku ka dhisan yahay uu leeya maanta waan soo daala master baan haystaa maxay baan haystaa inuu dhiirigeliya weyan waalidku waa tacliin Aan avait rien du tout. Nothing baan hayn. Laakiin waana la baray. Waana la barbaariyey. Ma i fahanteen. Waana lagu riday. Anaga waxba haysana waana la garab joogsaday dee. Maskaxiyan bana loo buuxiyey. Lacagna lama siinin. Maskax bana la siiyey. Socdaa la yidhi bilaash nima dhalina bacaaba tihiine. Iskaana iskaana. Waa dadka marka qofka in lacag gacanta laga saaro iyo in caqliga laga dhiso maskaxda waxaa muhiimsan in caqliga laga dhiso maskaxda waayo waayo waayo se muhiim weeyaan waalidku inuu aqalka aqliga uga dhiso uu dhiirigeliyo uu garab joogsado uu niyadda u dhiso hooyo wax ma waayeysi ilaahay baa haya ilaahay wax keena bilaada waxba kuma hayo sidaan samee ilaahay baa kula qaban walahi gabadh waxaan arkay fariid halkay shaqo weyday ee meel walo martay meel shaaqeednimo weyday baagiyahayadu iibinaysay waa kacday ilmaheeda waa dhiirigelin shaqaysay tiri kunkaan ka helayaan igu biilinaya maanta alxamdulilah walaashaadi baa ii shaqaysaa oo biilka bixinaysay adu dawadaada kareemkaaga waxaad u- bar- a- a- a- arabal- arabeelkaaga iyo wixaad ka qabsan karaysaa meel ka dhigan karaysa ka dhigada shaqayso quruxdeedaad ka yaaba inan yar weeyaan ma ii fahanti maxaa taa keenay marka hooyadaas inanteeda yar uga kacday shaqadii iyadu waxay qabanaysay dhiirigelin bay ka tahay markii soo moraal jabtay mooraalka baa dhisaysaa mooraalka baa dhisaysaa booskayga qaado haa sayna u oran xageen wax ka keenaa sidee lacag u helaa sayna u oran dee deel anba rafaad ba xaggan iku keenay si soo saar weeyaan oo cadde waa fariita ta kalena maxaa shaqo ma jiro wadankii baa isla- waay wadan iyo iyo shaqada maxaa keenay dee wiilkan taliyaha hadduu dee ma- ma- horta horta waxaa la idhahdaa roob dee meel walma wala gaaro raxmadda ilaahay meel walma wala gaadho dhammaan wala gaarsiin karayo inkastoo maanta alxamdulilah uu dee madaxweynehin wax noo qaban karayo uu waxna kaalin gelin karayo dee say wax ka tahay ma garan karayo oo waayo anugu meesha uma joogo oo warka ma hayo ma fahmi karayo laakiin anigu waxaan taa saaraya xoogga saaraya in nin walba isuu wax isku hayo wana qofna ka sugi karayn ruuxa gacantaada kugu jirana dee maxaa gacan kale ka dadoon waxaa libiya sacbada lagu dhirga haa gacantaada lagu dhargay dhacantaada iyo dhiirigelinta waalidka ee buuseynayn waadna tacliinta dadkan maaster muxuu ku gaadhay waa waalidkaa buuseynayay waalidkaa dabada ka waday waalidkaa dee niyadda u dhisayay soco waad gaari hajabi ha hii dhahay hiliho dee maanta markuu soo fadhiisto wax doodoona unba kaalintii meeshii loo baahnaa meeshaba muhiima tacliintu tacliin wax laguma qabto dad tacliin lahayn baa meel sare jooga waa kalsooni waa wanaagan oo waalidku ku ku boosina ilmaha maskaxdan uu ku bedelayo ilmihiis waa inuu meel wal gaaladu waxbay way dhisaan isagoo mooyanaash iyo ilmaha maxaa jeceshahay wuxuu jecelyaa ku beeraan kula ku ku weynaysiiyaan buuseeyaan dabada ka jiidaan ilaa uu meeshuu doonayay u gaadho haddii kale meel agtiisa ay u yeedhigaan
waalidiinteenu in badan ma garanayaan ilmahooda maadaduu jecel yahay iskoolka iyo wuxuu ka helo waxba ma garanayo waxba ma garanayo waxba ma garanayo waayo waalidku waa u wadka inuu la sheekaysto ula fadhiisto uu la shuuraysto uu garab joogsado weeyaan xaba xabad way jirtaa ma oranayo gebi laakiin boqolkiiba sagaal iyo sagaashan annaga annaga hooyooyinka waalidkaa iskaba dhaawa runta dal isku Ah, waalidkii baan dhisnayn marka ilmo hadduu waalidkii dhisnayn ilmo dhisan inuu soo saaro way adag tahay waa adag tahay waa adag tahay ani sa- waxaan oran dadka lahaana saamaynta ani waxaan oran lahaana waalidku waxa quru ku dhisay karmayo waxayaan diintooda ay qabsadoon asxaabihii haweenaygii fa haweenadeeni hore ee asxaabihii fiicnaa nabigeen islaamihiisii in xagga loo noqdo iska diinteeda iminka way lalagan tahay waan haysanaa salaadun bay tukadaan qaarbaa qaarbaa qaarbaa qaar hadday salaad tukadoon dee ilmihii salaadan waxba khaldan de dee waalidku ka khaldan yahay dee waalidku soo soo daweeyey way bukaana hal dawa hays daweeyo anada khalad haygu haatee laakiin waa la bukaa meesha laga bukaana wax kale maaha diintaa loo noqdo bes waaba intaaba thats it diintii ha loo noqdo asxaabii hore waxay samayn jireen annaga i- waalidkii baa khalad annaba waalid baan yahay khaladaad baan ku jirnaa dee walaalo haddaan khaladadaynu saxno oo waxaan ku saxana ilaahbaba nisiyo qur-aanku noo dhexgeliyey oo xadiisyadii baan haysanaa intaan haddaan qalbigeen iyo maskaxdeen annagu aan qabanno oon isku dhisno salaamu calaykum dee ubadkana ubad baariyaan dee barbaarinayna marka uh, haddii waalidka uu dadaalo uu ilmaha dhiso ilmo qurux badan baa soo baxaya waa la hormari dal iyo dad buu la hormari meel walba waa laga dhargaya meel walba waa laga dhargaya halka xagga diinta loo noqdaa horta maxaa adig kuu qorshays hadda qorshahaas qaabkaad ciyaalkaaga u toobataad u dhiirigeliso hadaad qof fikir ka siiso hal iyo labo
wallaahi ani horta ubadkayga saani laygu soo koreeyey umaan ku korinayaa ani waxaa lay oran jiray waxaan anaan u shaqaystay ha ku seexan shaqayso shaqayso adu ma lihid inkastoo lay shaqeeyoon ogyahay oo meel wax lay dhigay no ha ku seexan travail comme moi scan de sidaas ku keena markaan idhina dee maskaxda lay dhisay xagan qabo xagan ka qabo xagan ka qabo xagan dee anigaba tusaalegaba qaadaaba lagu yihi ba dee anigiba balku horseeday ha ha maxaa layidhi orba oorka ka horeeya ayuu socodkiisa leeyahay dee dee markaa waalidku markuu kuu jeexo meel uu ku tuso uu ku saldhig kugu rido dee raadkii wanaagsanaan baad soconay
taasina dhegeystayaal waxay ahayd raxmo maxamed suubane oo u warramaysay waryaheena sagal saciid faarax halkaad weli nagala socotaanna waa washington
barnaamijka ilayska v o e waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan boggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da ilayska v o e markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan faarax bluu
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownaa qabanqaabiyaasha koobka adduunka ee ka dhacaya waddanka qatar ayaa sheegay in ilaa iyo hadda la iibsaday milyan iyo siddeed boqol oo kun oo tigidh waxaana sida ay sheegtay xiriirka kubadda cagta ee fifa ay tani noqonaysaa calaamad bilow wanaagsan u noqon doonta bilowga koobka adduunka waxaa jira nuuc gaara oo tigidhaah oo ay heli karaan keliya dadka deggan waddanka martida loo yahay ee qatar laakiin taageerayaasha dalalka khaliijka carabta ayaa iibsaday tigidhaday ugu badnaa sida ay sheegtay fifa marka laga soo tago waddanka qatar dalalka ugu sarreeya ee taageerayaashoodu ay tigidhada iibsadeen waxaa ka mid a kanada england faranse germany indiya sacuudi carabiya sbain imaaraadka carabta iyo maraykanka afhayeen u hadla fifa ayaa sheegay inay filayaan in la iibsado saddex milyan ka hor bilowga koobka adduunka kaasoo socon doona siddeed iyo labaatan maalmood islamarkaana bilaaban doona koob iyo labaatanka bisha nofembar kusoo bixitaanka koobka adduunka ayaa ilaa hadda soo gebangaboobay waxaana la xaqiijiyay dhammaan soddon iyo labada dal ee ka qaybgalaya koobkan wareegga soo socda ee iibsiga tigidhada ayaa waxaa la filayaa inuu furmo bilowga ama lix iyo tobanka bisha agosta waxaana loo kala heli doonaa sidii loogu soo kala horreeyey dhinaca suuqa kale iibsigana weeraryahanka kooxda everton ricarlson ayaa lagu wadaa inuu ku biiro kooxda tottenham sida laga soo xigtay khabiirka suuqa kale iibsiga fabrisio romano iyo weliba tv-ga sky sports shan iyo labaatan jirkan ayaa doonaya inuu ka tago kooxda everton kadib markii everton ay ku dhowaatay inay hoos ugu dhacdo kooxaha heerka labaad xilli ciyaareedkii hore waxaana haddii uu ku biiro ay noqonaysaa fursad uu kaga ciyaari karo koox ka qayb qaadanaysa champions liaga ricarlson ayaa la filayaa in tottenham ay kaga iibsatay everton qiimo dhan lixdan milyan oo geni iyadoo tababaraha tottenham antonio conta uu sii xoojinaya awoodda kooxdiisa saxafiga romano ayaa bartiisa twitter-ka kusoo qoray in ciyaaryahankan uu heshiis dheer oo shaqsiga la gaaray tottenham tv-ga sky sports ayaa dhanka kale sheegay in tottenham ay rajeynayso inay soo gebangabayso kala iibsiga ciyaaryahankan afar iyo labaatanka saaco ee soo socda ugu dambeyntiina dhegaystayaal kooxda inter milan ayaa xaqiijisay inay amaah kula soo wareegtay weeraryahankeedii hore romaro lukaku iyadoo xidiga reer beljim uu dib ugu soo laabtay seri eeda kadib hal xilli ciyaareed oo niyajaba uu kusoo qaatay chelsea kooxda ka dhisan garoonka sansiria ayaa chelsea kaga iibsan doontay siddeed milyan oo yuuro oo amaah ah tallaabada lukaku ayaa timid hal sano kadib markii xagaagii hore uu ku biiray kooxda chelsea taas oo ay jelse ku iibsatay lacag rikoora oo dhan boqol milyan oo geni lukaku ayaa ka soo muuqda sawir isaga iyo guddoomiyaha kooxda inter milan stephen hang oo dul fadhiya dhismo ku yaalla magaalada milano si ay u xaqiijiyaan heshiiskan markan waxaan doonaynaa inaan dhalinno goolal badan ayuu hang lukaku ku weydiiyey muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ee inter wuxuuna lukaku ku jawaabay taasi waa waxa aan halkan u joogo xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
waa hagaaga haatanna maxaad filaysaan dhankii muusiga ayaan dib u jaleecaynaa wahwaa waxaasaa jacayl ah codadkii maxamed axmed kulc iyo aamin cabdulaah
laylina waraaqi weydaaratee qays weydiisay arkay
wahwo ah waxaasaa jacayl qofba waay haysaa ileen weelku waabo way u kala
sheeda sida inaan u wadi jiraa wahwah waxaas ahaa jacayla maxamed axmed kuluc iyo aamine cabdulaahi waxaan filayaa codadkooda inaad ka hesheen idaacaddeenina waa naga taasitaan mar kale kulmi doono waa ibraahim xasan daanduriy oo idinleh nabadgelyo